Naafada Soomaaliyeed ayaa inta badan helana xuquuqdii oo aasaasiga sida shaqo abuurka iyo fursado markiyo kooyan oo dhalinyarada la siiyo waa aqab iyo ka shaqaysadana yo-on aan helana fursadooda siiya waxaana kumid ee dadka baahiyaha gaarka qabo oo ka jara xarunta sancaasanta ee magaalada muqdisho iyo walibaa ku hadalina baahiyaadka yo-on qaban iyo helana xarqaama baaskiilada naafada iyo kombyuutarkaas iyo ka shaqaysadana maadaama iyo iyinga dad walba radiya islamarkaana si fudada nooliyo kamaaray korana anigoo ah istar macalin daayire oo baahiyaha gaarka aan qabo waxaan ka codsanaynaa waxaan rabnaa qalaweyn shaqo abuura u baahanaa meelaa ku shaqayston waysaa shaqo waxaan u baahanahay qalaweyn harqaan cilaan maadaama a waxaad tahay guddoomiyaha hormuud waxaan kaa codsanaynaa inaad shaqo abuur noo suubisid oo beriga qofka oona shaqaysanin yaa ma shaqeeyaa laakiin haddaa beriga wax aa isiisid oo beri haddana wax kaaga baahana laakiin gacantaada maalo waxba uma baanid laakiin hadaa berigdaynabaa wax isiya ku dhah waa liis dhibsanaa bili-aadan waay laakiin gacantaada hadaa ku shaqaysatid maasha allah gacantaadana waa ku dhergeysaa wax bili-aadanna maku dhargeysid laakiin inaan shaqaysano laba boqol iyo konton ruux oo naafi aabbo hooyo walaal kulli ku wada jurnaanaan waxaan ka codsanaynaa axmed nuur jimcaale guddoomiyaha hormuud foundation waxaan ka codsanaynaa in uu noo qalabeeyo xafiis aan leenaha guri ayaan noo ijaarin dad baaryaha gaarka qaba ayaan nahay waxaan ka codsanaynaa in uu noo qalabeeyo oo aad noo qalabaysid hadduu ilaaha ku horan yahay cilaansaarka iyo hadduu ilaha ku harqaan intaasaan u baahanahay walaalkaygiyow intaasaan kaa codsanaynaa axmed nuur axmed jimcaale waana ku salaama hormuud foundation magacaygu waa sacdiye xarbi diiriye waxaan ka mid ah dadka baahida gaarka qaba halkan waxaan waxaan ugu diraynaa maaragtay codsi ku aadan dadka naafada ah waxaan ugu diraynaa guddoomiyaha maareynta musiibooyinka maxamuud macalin gudoomiye waxaa tahay gudoomiyaheenii waxaanahay dadkii maaragtay sida qaaska inaa ugu warqabtid lagaa rabay waxaanahay laba boqoli konton qoys barakac la sheegaya annagaa maanta ka daran roob baa nagu da-ay meel walba waxaa yaala bulaacad meel walba waxaa taala biyo ma ka bixi karno maaragtay ishaag meelaa aadi karna ma lahan